insuq mujinga oo dadka ay meheraad badan kulan ka beecmaysharaysanay inay maarata uu gubtay oo meeshaas hanti badan ay ku baaba'day annagoo doonayna inaan meesha ayada ah dadka walaalaheenna muslimiinta inaan garab istaagna wixii aan la qaban karna aan la qabanna aanna u gudbinna waxa weye dadka muslimiinta ah ha noqota gobolkan gudihiisa ama gobollada kaleo waxa weeye soo raacsan kenya gudaheeda iyo muslimiinta meel alla meel ay joogaan mase waa aan ha noqoto afrika iyo dibiddaba ha noqote inay dadka ayaga waxa wixii la qaban karaan ay la qabtaan annagana aan u istaagna ayaan halkaa iskugu imaadnay waxaan rabnaa dadkaas muslimiinta ah oo codka iyaga uu gaaraya meel alle meelay joogaanba in musiibada dadka ku habsatay oo haddii maanta khasaaradooda la xisaabay ay boqolaal malyan ay gaaraysa yaan waxaan damacnay inaan wax garab istaagna waxaan codsanaynaa codsi u jeedinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha nooga kaalmeeye dadka muslimiinta ah oo codka iyaga uu gaaraya in ay walaalaha muslimiinta dhibka uu ku dhacay qaybaha bulshada ay ka koobanta noocay ahaataba cidduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey inagala qayb qaataan ayaanu doonaynaa waxaad ogaataa nebigeenni salawaatu rabbi wasalaamu calayhi in axaadiista laga soo wariyey ay ka mid tahay qofka muslimka ah ilaahay wuxuu ugu jacayl badan yahay qofka muslimka walaalkiis farax geliya korba ka fayda gaajo ka fayda dayn ka guda inuu ilaahay subxaanahu wa tacala ugu jeceliy camalkaas asaga ah marka camalkaas oo ilaahay ugu jacayl badan yahay camaladan ay ka mid tahay walaalka in la garab istaaga in walaalka la anfaca ayaan iskugu imaadnay musiibadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo fududeeye in walaalaha muslimiinta meel ay joogaan inay garab nagu siiyaan ayaan doonaynaa oo dadka sidii caymo ay u heli lahaayeen ay waxaynu u garab istaagaan dhammaan dadka codka annaga maqlaaya ama bidhaantan aad arkaaya waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan jeedina baaq ku saabsan musiibada ka dhacday wajeer suuqa ka gubtay oo dadka muslimiinta ay ka ganacsanayeen oo dhibaatada ay macnaha ku dhacday dadka ayaga ah caawintooda inaan u jeedina dadka muslimiinta oo adduunka jooga dal iyo dibadba wixii gudaha ku jira iyo wixii kor jira labadaba inaan u jeedinaan rabnaa baaq ilaahay khayr ha idin siiyo dadka muslimiinta oo adduunka ku noolow khayr allaha idin siiyo wajeer waxaa ka dhacay musiibo aada u weyn dhowr kun oo qof oo wixii ay biilanayeen ay ka gubteen oo waxba aan haysanin agoommo leh oo nooc walba laha macnaha yaan yaa muslimiinta adduunka joogtaan baaq u jeedinaynaa wax alla wixii warka annaga maqlaaya wax alla wixii bidhaanta annaga arkaaya ilaahay ha idin barakeeyo yaan rabnaa insha allahu tacaala in la soo caawiyo dadka ayaga waxaan rabnaa insha allahu tacaala dadka walaalina soo caawisaan akawntigiinna aakhare aad wax u dirsataan wixii meeshaan maanta aad dhigataan sadaqo jaariya e waaya idinkaa idin anfacaysaa qiyaamaha waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah inay ka soo qayb qaataan arrintaanay gooni ahaan dadka ku nool kawntiga wajeer ku nool dhammaan codka inta maqlaysa waxaa codsi iyo baaq loo jeedinayaa suuqii wajeer ku yeeli ayaa gubtay dadkaas sidii loo caaweyn lahaa loogu gargaari lahay si ay culummada iga horraysay u tilmaantay baaqa annaga aan jeediya waa middaas iyada